habeen hore ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad danyar ah oo degan xaafad ka tirsan degmada dharkeeley ee magaalada muqdisho ciidamada ayaa markii ay dadka danyarta ah u tageen waxa ay u sheegeen in ay yihiin askar ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana aysan dhibaato wadin balse markii ay gudaha u galeen guryaha dadka rayidka ah ayaa halkaasi ka soo urursadeen hantidii tiilay sidoo kale waxa ay ciidankaasu si bareer ah u toogteen mid ka mid ah dadka shacabka ah waxayna dhaheen baaritaan aan wadnaa qof aan maaragta taabahayno male hadday gurihii galeenna dadkiyay dileen nin walaalkay oo maskiina oo ceelkiisa ku jooga waa la dilay oo gurigu meesha ku waardiyey ahaay haddii la dilay ka dambaa dusha inta laga saaraa la yidhi shabaab waaye aasawar beena looga qaaday xalana niman milatariya oo booliis militari sheegahana soo weeraray walaalkay inay dileen ilaa hadda waa maqan yahay saal madiinaan tagnay meydkiisa waana la tusi diiday hantiyaa naga maqan maamadaa aragteen oo gacnaha ka go'na masaakiinta ah la jir dilay gabar kalaa ilaa hadda koobma ku jirto oo sokor ku dhacday hadday dowladnimo jirin oo siiyee saaco habeenimo guryaha la isku soo dhacaayana ay noo sheegaan waxaan maaragtay samayn karnaan samaynaa sidoo kale qaar ka mid ah dadkii dhibaatada ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka ayaa ka warbixiyey tacdiga ay kala kulmeen askarta waa noo soo galeen albaabka way waa igu jibiyeen macnaha waa lay handaday marka taleefonka jaajar igu jirayoo ku tugsa jira waa layga qaatay anisaana maskiin u ahay qofna afaahaan nahay hadday guriga gelaayeen waxay dhaheen ciidanka amnigaan nahay waxba makaa halay hayno waxba makaa qaada hayno gurigay galeen waa soo maamush taleefonkayaa un tago waxaa dhaha nimayaho wax kuu geysama inay dhahdeen waasay soo dhacdeene waxay taasaan intay u wadatiin taleefonkaaga wadatiin be xoolahaygaama wadatiin ma hadashaa lay dhaha usaalay dhaha maadli kartid haddaa hadashana xabadaan kuu furayna daniyaha garey iyo afcadda iyo qalina iyo ka soo wacay waa niman mooryaane waa niman islaan ahayn islaan mashaakiraan kuwaas ciidamada dowladda federaalka ayaa mar waliba sii xoojinaya dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka shacabka ah iyada oona marba marka xigta bulshada ku nool gobolka banaadir la daalo dhacayaan dhibaatooyinkaasi